magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle ayaa laga daafuray wejiga labaad ee barnaamijka marwa caafimaad munaasabada daafurka barnaamijka marwa caafimaad ayaa waxaa ka qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle iyo qubaro aqoon durugsan u leh hooyada iyo dhallaanka faadimo axmed hilowle xiriiriyaha mashruuca marwa caafimaad ayaa ka warbixisay muhiimada barnaamijkan alxamdulilah ilaahay mahad iskale maanta inoo suurtogeliyey inaan furno wejigii labaad tababarka gabdhihii qaybtii labaad oo aan qaadanay aas hirshabeelle ahaan marka insha allah maanta tababarkeena hadduu ilaahay yiraahdo wasiirka inoo furaayo muhiimada ugu weyn waxay tahay inuu tababarkii aan dhammaysano aan u shaqeyno deegaankeenii iyo dadkeenii inaan si fican ugu shaqeyno adeega caafimaadka iyo inaan fahansiino xarumaha caafimaadka inay aada muhiim u yihiin oo gaab ka jiro dadka inayna fahansaneyn qofka markuu xanuunsado inuu daaragti u aado si toosa u aado xarunta caafimaadka marka mugdigaas jiraa la rabaa dadweynaha dadkii ka baabi'i lahaa waa hooyooyinka waa gabdhaha dhammaan oo wax fahansii lahaay oo la rabo si maskaxiyana qofka in loo bedelo ayadoona oona jirin wax kale aydiyadaasaa marka marwo caafimaad ee u imaaday in markaasi hooyooyinka dhimanayo iyo ilmaha dhimanayo say u yaraadaan oo bulshadeena ah insha allah tababarka wuxuu noo soconaa afartan iyo shan cisho tababarkeena waxaa kurukulamkii wixii oo dhan waa dhammaystiran yihiin adinkana waxaan rajaynaa inaad si fican u qaadataan qeybtan labaad intaan keliya kuma eko insha allah waa sii soconaa doctor saadaq axmed maxamuud wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabelle oo daafuray barnaamijka ayaa bogaadiyey waxaa kale uga faa'idaysanaysaan inay ilaaha dartiis ugu shaqaysaan mujtamacan maamooyinka adinka ilada midka ah ee rabtabaalaysan ee masaakiinta ee guryaha joogo ee hadda aaminsan in dabka uu daawo yahay laga yaabo aaminsan maxaa la yidhaahdaa in oo waxyaabahan yararka ah oo geedaha iyo samtiga layidhahda daawo yihiin aaminsan in lagu soo xilo isbitaalada inaa uga faa'iidaysaan maamo kulamida ee damqashada iyo xanuunka adiga ku qabanaya hayo ayaa waxaan rabnaa inaa uga faa'iidaysaan wakhtigiina ay ka faa'idaystaan waxaa laga intiina meesha joogo markii barnaamijka ay maqleen inuu ama guddoomiye raadiyey ama qof kale raadiyey ama agaasimo raadiyey ama xildhibaan raadiyey inuu ka mid noqdo soo maha oo jaaniska u helay haddana waxaa laga yaabaa jaaniski inuu qofka seegseeg noqdo uu dhaho maanta gembiyo xaalada ay haysato macuudaar aan dhammaanaynin lama rabo marka wax ugu muhiimsana laga faa'idaysanayo waa waktiga waktiga inaa ilaalina waa idinkula dadaarmayna inaa cashiradan laidiin soo qoray ee juhdiga iyo waktiga lagu soo bixiye kurukulamkan manhajkan hor yaallo in laga faa'iidaysto muhiim waay maamooyinka inay imaadaan adinkaa ugu nugul dadka maamooyinka fahmi kara deegaanada ku nool inaa u dhaganugulaataan macalimiintiinana ka dambaysaan cashiradana aa u qaadataan si sax ah lana xishoonin su-aal walboo la rabo iyo wax walboo la rabo la weydiiyo macalimiinta laga xishoonin waxaa laidiin dhigayo almustaxyi walmutakabir laa yatacalamaani abadan allah soo maha qofka xishooda iyo qofka isla weyn intaba wax bartaa aslanba ma fahamta weligood wax ma faa'idaystaan si kastaba wejiga labaad ee barnaamijka marwa caafimaad ayaa waxaa loo qabtay sagaashan iyo lix qofood oo ka kala yimid magaalooyinka jowhar beledweyne iyo buulo borte